waxaa heer gabagabo ah maraya wadada laamiga ee dhex marta degmada baled xaawe ee gobolka gado wadadan ayaa ahmiyad weyn u la gaadiidleyda degmada baled xaawe ee gobolka gado mashaariicdan ayaa waxaa fulinaya wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta maamulka jubbaland isku duwaha wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta maamulka jubbaland aadan hilowle ayaa u mahadceliyey shacabkii iyo shirkadihii ka qayb qaatay dhismaha wadada laamiga ah waxaan aad iyo aad inkugu faraxsanahay inaan maanta inkala qodsoo qayb galna shaqada socoto ee kambaniga uu haayo waxaan ku boorinayaa kambaniga shaqada maanta waxaan kormeer ku samaynay meelaha uu ka shaqaynaya kambaniga oon soo aragnay qalab la keenay qalabkaasoo loo isticmaalayo testinka carrada iyo naqshadaynta waddada waxaan mar walba u taagannahay haddaan nahay wasaaradda howlaha guud in la helo waddo taya leh in la helo naqshadooyinka degmooyinka waxaan wadnaa hadda degmo kasta inaan samayno brofile ay leedahay oo balaaninka degmo kasta sidai waddooyinka iyo dhammaan laga bixin lahaa meel fiican ayayna noo maraysaa markaan soo galay shaqada aniga waxaa ahmiyadda koowaad aan siiyey in degmada laga hela injineero taya leh oo ka shaqeeya degmo kasta deegaankana u dhashay oonan laga keenin meelo kala aanaan aad aan uga raysanno injineerada kale oo meelaha kale ka imaaday degmo kasta injineeradeedii oo kuwalitiga lahaa oo habraaci iyo injineernimada loogu targali lahaa oo jooga ayaan annagana waxaan go'aansannay inaan degmo kasta injineero u samayno hadharirina insha allaahu waad heli doontaan waddooyin fiican oo laamiye leh waddankana horumar buu gaari doonaa waxyaabo badan oo ka xayirnaana insha allaahu waa la fasixi doonaa meel fiican ayay maraysaa annagana habeen iyo maalin waxaan u taagannahay in si habsami leh uu waddanka noogu dhismo wasaaradda howlaha guud haddaan nahay annagoo wakiilka ah wasiirka iyo agaasimiyaasha iyo dhammaan tiimkii wasaaradda waxaan saacad walba u taagannahay in gobolkeenna uu dhismo in waddooyin la helo in naqshadayn fiican degmooyinka degmo kasta ay hesho injineeradii degmooyinka aan u samayno degmo kasta ee injineeradeedii hesho aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay qorraxdaan taagannahay sida wanaagsan ee sharafta leh ee qaymaha leh ee reebalxa noogu soo dhoweeyeen deegaankoodii allah idin barakeeyo waddada laamiga ayaa markii hore ahayd marinka biyaha roobka iyadoo dhibaato ay ku qabeen gaadiidleyda isticmaalo waddadan ayaa qayb ka qaadan doonta bilicda degmada baled xaawe ee gobolka gado